howlahani ballaaran ee wax looga qabanayo toga weyn ee mara magaalada baardheere oo xilliyada roobabka ku fatihi jiray qaar ka mid ah xaafadaha baardheere ayaa la bilaabay dabayaaqadii bishii hore ee sanadkan waxaana qorshaha u yahay bisha oktoobar ee sanadkan in lasoo gebagabeeyo dadka ka shaqaynaya togani ayaa gaaray ilaa saddex boqol oo ruux kuwaas oo jaraya dhirta ku baxda toga ciidda iyo qashinkana ka qaadaya togani oo lagu magacaabo baraxow ayaa waxa uu maraa ilaa saddex xaafadood oo kale ah bulukurmaan horseed iyo musawa dadka xaafadahaas degan ayaa u badan qoysas danyar ah waxaana uu dherarkiisa u gaaraya togaasi ilaa laba kilomitir iyo barar ugu dambeynna waxa uu biyaha xooggooda uu ku shubaa webiga jubba oo dhex mara degmada baardheere maxamed macalin waxa uu ka mid yahay guddi farsiimayaqaano oo gaari ilaa kow iyo toban ruux kuwaasi oo ka qayb qaadanaya howshan waxaana uu sheegay howshan inay socoto muddo laba asbuuc ah waxaana ka shaqaynaya ilaa saddex boqol oo ruux oo muruqmaal ah kuwaasi oo loo isticmaalayo jarista geedaha ku baxay toga bannaynta gubista geedaha iyo boldoorsaro waxaana sidoo kale howshan ka qayb qaadanaya ayuu yidhi qaar ka mida dadka fatahaadaha togu ay horey u saamaysay oo xooggooda ay maskaxdooda ku bixinaya
waa ciidan faylanta shaqaalaha farsamadaas ka howlgelayana madaxa shaqaalaha guuda ah magaalada baardheer marka boolaas eedi eeda dhibninka hayti dhibkiinii hayti manaha waxyaalo badan hadda huulukuqobadaya jirta ilaa saddex kilomiter oo magaalada geesjiha ku bilowdaas ilaa webiga kuseedaas marka hadda saddex boqol qof oo nin inaag ah ayaa ka wada shaqeeyaan boqoli konton nin ahay boqoli konton ninaagi haayeen marka lamada dhinac hadda ara ciidan ininku saari buuran ininku waali ciida shaqadii anfaylanta odayaalka miligaaladana ku tirsanya marka alxamdulilah ciida anfaylan wal barwaaqaysiin shaqadan hadda ciid ciida anfaylanta waa wilina minin dhammaan haddan hooliya ciida aan socotay maanaha khasaaro badan oo mar hore hana deeri jirtay oo magaaladan oo barakac rafaad dandara hoola nool kulli guryaalkan aan ku baxa jirnay marka hadda ma imaleeyaa safarkan hadda roobkan ku wada doona ilaahay amarsha maahin in una ciid aan ku badbaada doona iyo aan maleeyaa saas iirtay ku sayfaylan hadda may ku rajeeyaan ilaahayna ku rajeeyaan maanaha ninkii hoolin qabada iyo ku rajeeyaan ciida aan faylan dahda boqol shaqaalaha may qowdayaan geedi guraayaan waa algaroobka guraayaan naagoo jijiidayaan waa ka shaqaysadayaan gubaayaan geedogiya gubaayaan baldooskana macnaha riidkan hadareer macnaha usuna aridiya buuriteegiya saaree marka ilaa abaar hadda macnaha saddex isbu oo kale shaqeeyaan haddana weli wali kasii dhameyna waan ka shaqeyni fadayno macnaha in una howlaas eed meel ansaar biyihii u dambeeyey hadda oo daraad macnaha roobkii fatahaadii in dambeeyey boholisheenti macnaha aan naftirkay saddex neef irin amala biyo oo qaadeen alaab guri wali una ka jiifadaani kulli macnaha waa walba minin hirni amalo yaalka baabiyo allah kale bani barafaad iyo roora ka bani macnaha wal oo macnaha khasaare zaa'id ahna deersiidino musqulaha kullina adduunya musqul hadda waa mahaysan hata amal kurmaanka meelo wali roog wal una hadda haysan male laakiin hadda safarkum wali hadda macnaha ilaahay sheena ma alxamdulillah inii oo ku difacani yaa maleeyana togan goorme ayaa ugu dambeysay dib habeen noocan oo kale lagu sameeyo ilaa xilligii dowladda maxamed siyaad bare kusako macnaha wal hoolin oo kale lagu qabad mahanadeerni bimacanaa gartay marka shaqaalaha ma isleedahay shaqada si loogu talgalay ayay u qabanayaan haa shaqaalaha saala sii lafadaya an qobadaya macnaha ciida shaqadii on faylanta macnaha dadkii walaanasiyaayna macnaha sii liin ku tirigali walniisiyaay xilligii un hagalaani mi hagalaane hiraabti lamasa hiraabni mi hagalaani tumun sacna ku bahaani daahir bashiir waxa uu ka mid yahay howlwadeennada ururka samafalka waddaniga ee harda ee fulinaya howsha togan lagu xirayo waxaana uu ergo u sheegay qarashka ku baxaya togan inay gaarayso ilaa siddeetan iyo shan kun oo doolar howshaani oo socon doonto muddo saddex toddobaad ah ayuu tilmaamay dhaqaalaha ku baxaya in laga helay mid ka mid ah hay-adaha samafalka caalamiga ah cali maxamuud cali waxa uu ka mid yahay odayaasha degmada burburkii ka horna waxa uu ahaa guddoomiyihii ugu dambeeyey ee degmada baardheer wuxuuna sharaxayaa sida togani u samaysan yahay meeshuu ka yimaado sida uu biyaha ku keeno isagoo sheegay in khasaarihii ugu dambeeyey togani inuu geystay sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii bishii novembar labadii kun iyo shan iyo tobankiin waxaa aada u yara ayuu yidhi xilligaasi roobabkii ka da-ay deegaanka
lix shanaan guddoomiye ka ah magaaladan sagaashanka digrii ee bariga ah waxaa roobabka oo buuraley ah waxaa roobabka ka keena oo ilaa soddon soddon iyo shan sida meesha la yidhaha shunqulow iyo la yidhaahdo garaska shabbada ayuu biyaha ka keenaa sagaashan iyo shan sagaashankaa digrii waxaa ka keenta biyaha saddex tog mid mardhabuu maraa labaiyo toban kilomitir bay noo jirtaa midna baraxow baa la yidhaahdaa adiga afar kiilo saddex kilomitir meelahaas magaalada u jiraa kana inta u dhaxaysa oo aan ku tilmaami karo ilaa lixdan xagal digrii ayuu biyaha ka keenaa meeshuu ka keena ilaa soddon kilomitir oo aad u ballaaran weyn togaanu marka hore oo uu buuralayda ka soo dego ma ahan tog caadi ah oo qodan biyo faafa oo socda ayaa imaanahaya wuxuu ka bilowdaa eraboorka maambii god weyn oo duquubay buu qotay webigii wuu ka hoos maray webigu markuu biyo keenana wuu keenaa oo webigii yuu soo keenaa xilligii dowladda laba rubuud oo waaweyn ayaa sanad walba la dhigi jiray markay baaba'aanba la dayac tiri jiray magaalada uma soo gudbi jirin jidkii waa duugmay wax alla wixii qashan qub ahaa asagii baa laga dhigay waxaa ka baxay caligoroob iyo geedo aad u fara badan taas biyihii bay xanimeen magaalada barkeed ayuu gaaraa biyaha ka soo fataha oo aan laga warqabin habeennimo markii roob yimaado ama roob kaa fugo soddon iyo shan kuu jira kolkuu yimaado iyo arrintaas yuu sameeyaa waa tahay markaa wakhtigu biyaha keeno wax sabay inuu qarka jabsado mar kasta oo roob yimaado waa maxay way biyuhu awood ayagoo lahay imaanayaan toggiiba waa duugmayba magaaladii waa ka hoos martay waa duugma duugmadaas waxay keentay inuu meesha asagu uu ka soo galo magaalada iyo webiga afkeeda uu ka soo jebiyo laba roobab baa imaanaya webigii oo asagu inta soo geliyey uu bartamaha magaalada marinaya roobab biyihii daadadkaa imaanayaan mar walba waa fatahaya hadduu roob keliya yahay oo webigu imaan iyo haddii kaleto waa fatahaya magaalada ganacsigeeda suuqa ugu xooga badan oo dhan baa biyaha meesha ku yaalla ay qaadahayaan khasaarooyin badanna horay buu wasalaamu calaykum waraxmat safiye aadan waa hooyo leh ilaa shan caruur waxayna ka mid tahay dadka deggan xaafadda kurmaan ee umar togga waxayna ku leedahay goobo yaryar oo ganacsi ah waxayna sharaxaysaa dhibaatada iyada ka soo gaaray shakhsiyan fatahaadda togga uu sameeyo xilliyada roobabka maxaan ku rahdaay waxaan ka mid ahaa dadweynaha degan maxaan ku rahdaay webiga labaad oo macnaha oo faraqa loo yaqaano barxow degan oo magaalada agagaarkeeda goob ganacsi baan ku lahaan jirnay waa burburtay biyo waxay qaadaan iyo maxaan ku rahdaay wax dadku kaa bilaqaysay noqonaysaa ilmaha la cararsada u leedahay wixii yaro ari hoo yaalay waa la bilaqaystay waa waa webigay raaceen iyo dooro marka dhibaato xoog lan baan ku qabnay haddana ilaha nooyo dhibaatada ay soo gaartay waxaa ka mid ahaa raashinkii markaa tiraada aad la baxdeed ama aad tiraada ubadka aad la baxday wixii yaalay maxaan ku rahday dadkiibaa maxaan ku idhahdaay yaa kaabil laqaysanaya dad aan waxba kuu qabanaynin baa waxay iska dhigayaan wax wax kuu bixinayo haddana maxaan ku rahay wixii meesha yaallay way la baxayaan hadda waxaa arkaysaa marmarka qaarkoodna adoon waxba dhacsan karin oo alaabtaadii iyo raashinkaadii wixii oo dhan ay biyaha saas u sabaynayaan saas u leedahay maxaan ku rahay ilmaha un la ku midka dhibaato xoogle unbaan ku qabnaa maxaan ku rahday yaan ku qabnay webigaan maxaan ku rahday faraqan korka ka imanaya magaalada roobkii ugu dambeeyey oo noqda habeenkii dhafar baad ku baryaysaa waxaad ku baryaysaa maxaa wahan caawa maxaa kugu dhici doono marka sidaas aad aad la adligeed dhib baan ku qabnay webigan iyo faraqan iyada ah aad baan ugu rafaadnay haddana ilaahay baa mahad iska leh shaqaa laga hayaa haye maxaan ku idhahdaaye waxaa dhacday maxaan ku idhahdaaye mar alle markuu roobka soo gooto oo tidhaahdo ilaahu roob noo dadku uleeyay adi waxaad ka walwalaysaa sidii aad ku bixi lahayd iyo meeshaad kacdhayd toban jeeraan ku barakacnay oo maxaan ku idhahdaye haddeerna weliba meesha unbaan degan haddana maxaan ku idhahdaye roob baan sugaynaa ilaahay hadduu yidhaahdana haddii ayadahayd haddana xadinta hore ma qabno waxaa isleenahay togi amaa la iin hagaajiyey aad baan ugu barakacnoon ugu rafaadna dadkii deganaa maxaan ku rahay saddex xaafad buulikuulo xaafad la dhahayo kurmaan xaafad la dhahayo mar waxaa arkaysaa magaalada ay kala xiranto aadan caanana helayn hilibna aadan arkayno ilmihii ay rafaad iyo silc u dhimanayaan faadumo siciid waa hooyo leh ilaa siddeed carruur ah waxayna ka mid tahay haweenka muruqmaalka ee ka shaqaynaya togga waxayna sheegtay in muddo toban maalin ah inay ka shaqaynayso togga maalintii la siiyo lacag dhan shan doolar lacagtaas ayay sheegtay inay ku daboosho nolosha iyadii qoyskeedaa
walaal hadaa kaaga waran waxaa nahay horta haween badan oo muruqmaal ah ayaa ma hayna meeshii shan beri ayaan ku jirnay shantaas maalmood aan ku jirnayna maxay ahayd raggiina waa goynay annagana waan gubaynay oo waan jiidaynay baasaldoole iyo maxaa ku jira cagafyo fara badan marka aada aad ayaan hooshaas nolol ugu haysanay ka horna annaga biyihii wayna saameeyeen oo dad barakacay oo muruqmaal ahoo iska dhibaataysan ayaan ahayn marka haddana waxaan doonaynaa haddee shaqadii hadda waa ku jirnaa in aan sii wadano oo nolol aan ka raadsano haddii ilaah yidhaahdo oona garabna lagu siiyo wixii fasahaada iska imaadana naga mooso waa tahay haweenka ka shaqaynaya waa imisa guud ahaan haweenka ka shaqaynaya ilaa boqol iyo konton ayay gaarayaan raggana sidoo kale boqol iyo konton ayuu ahaa waa la isku dari jiray rag iyo dumarba way wada shaqaysan jireen xataa raashinkeena meesha ayaan ku karsan jirnay laba iyo tobanka ayaa koo iyo tobanka meelahaas ayaan kasoo bixi jirnay annagoo macnihii faraxsan oo macnihii aan cashadeena nolol maalmeedkeena aan haysano marka haddii ilaahay dhaho haddana shaqadii waa wadanaa way socotaa raggiina si aada iyo aada u ballaaran ayaa loo furay haddana waxaa codsanaynaa in shaqadeeni ama haddii ilaahay dhaho garg waa tahay markaa shaqooyinka aad qabanaysaan haddii aad tihiin haweenka muruqmaalka maxaad inooga sheegi kartaa haweenku aada iyo aada u shaqaynayeen shaqadooda way kuleed mar geedahay jaraayeen mar waa jiidaayeen mar mar waa gubaayeen mar waa xaaqaayeen oo qa- oo kayntii oo la- adiga labaatan sano burburkii ka hor ahayd oo isku duduubsata ee kaymiya qashinka ay ka bixinaan way gubaayeen mar waan jiidaynay marba si ay hoosha noogu soo aadayn mar ilaa shan kilomitir camalaan jiidaynay xoog ayaan u shaqaysanaynay macni waana waxay aheedoo qashimaha qodaxda leh ayaan fogeynaynay waxyaaba badan aan qabanaynay oo markaas kadib oo geedaha aan ka bixino oo qodaxda iyo keymaha isku duusano ka bixino ayay baadoosarka uu soo marayay asagana labada dhinac oo fasahadaha iyo laba jambe oo caro waaweyn uu dhigaya ka waaweynayay marka si fiican ayuu baasadooskana u galay meeshiina hadda fasahaadihii waa laga daboolay waa tahay maalintii markaa joornaat ahaan ama qarash ahaan maalintii maxaa lidin siinayay haddii aad tihiin haween gaari ilaa boqol iyo konton maalintii waxaana la siinayay een, shan doolar ama boqol kun oo soomaaliya aan u malaynayaa shan bo- eh, shan adi boqol kun oo soomaali waaye een, haddii ilaahay dhao raashinkeena maalmihii hore isaga ayaa noo keeni jiray raashinkeena meeshaa ku karsanayna markaa lacagta laydin siinayo iyo shaqada aad qabanaysaan ma isleediin waa mid aad ku dabooli kartaan noloshiina nolosheena aada u dabooleysay aada weyna u dabooleysay macnihii labada waqti adiga okay noo ahayd axmed cumar saalixi idaacadda ergo baar dheere